qaadka iyo sigaarka waagii hore markaynay caddayn in dhibtoodu dheeftooda ka badan tahay shaki ma lahayn markaa mushtabihaad inay ahayd waayo dadkayna u caddayn laakiin maanta markii la xaqiiqsado caalamkuba isla qiray dhakhaatiirtuna markaysagaa noocay doonaanba ha noqdaan ay caddeeyeen dadka laftooduna ay ogaadeen dhibaatadiisa oo ay garteen in dhibtoodu ka badan tahay dheeftooda sigaarka iyo qaadka shaki waxaanu ku sugnayn xaaraanta cad inay ka mid yihiin shaki waxaanu ku sugnayn xaaraanta cad inay ka mid yihiin waxaa jirta qaacida sharciya qaacidadaas waxay tahay maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wuxuu dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada wuxuu ku yahay xaaraan shayga waxaa la eegayaa dhibaatadiisa iyo dheeftiisa iyamaa badan sharcigu wuxuu amraa ama banneeyaa waa shay dhibaato ka madrhan ama dhibaato lehe laakiin dhibta iyo dheefta dheeftu badan tahay waxaanu xaaraantinimeeyaa shay dhibaatadiisu ay saafi tahay ama dhibta iyo dheefta dhibaatadu badan tahay wakada hadday dhibaatadu la mid tahay waa isla egyihiinna waa isku mid lidafci nafsiha khamriga iyo khamaarka maxaa loo xaaraantinimeeyey ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay inay dhibaatadoodu dheeftooda ka badan tahay daraaddeed inay tahay waxa loo xaaraantinimeynaya loo diiday yani sababta markaysa markaa inay taa taalo loo tilmaamay yasaluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima yani dararkooda waxtarkooda ka badan ida waa la xarimay aayatu maacida waa tii lagu xarimay halkaa culamadu waxay kala baxeen qaacidada ah wixii dhibaatadiisu dheeftiisa ka badataa shareecada xaaraan buu ku yahay sigaarka waxa la xaqiijiyey cudurro badan in laga qaado qaarkood waxaa lagu soo qoray taxdiir wax la yidhahdo taxdiir waa maxay shirkadihii soo saaraya laftoodii baa waxaa lagu khasbay inay ku qoraan digis laga digaayo sigaarka hadda waa kuwii ka baac mushtaraynaya soo saarayay taxdiir waa ka digis hadday baan taa ku qorin baa la yidhi markaysa markaa waa sigaarkii lama soconaayo shirkadaha qaar baa lagu khasbay waa kuwii soo saarayay laftiida caalamka waxaa macruufa in waxa weeye la yidhahdo xanuuno badan baa laga qaadaa sigaarka uu ka mid yahay markaysagaa kansarku nacuudu billahi min sheekh waxa weeye tabiiba ayaa wuxuu qoray dhakhtarna ah dhibaatooyinka uu leeyahay sigaarku markaasu wuxuu sheegay sagaal iyo sagaashan xanuun in laga qaado markaasuu sagaal iyo sagaashan kiiba tiriyey hadda waa sagaal iyo sagaashan maada suna ku jirta markaysaga sigaarka nisbe mucayana lagaga daraa markaysagaa sigaarka oo layahay intaa waa in lagu daraa ka badan haddii lagu daro waa qaatil qofka waa dilaysa shirkadaha sigaarka soo saara waxaa lagu yidhaahdaa waa in markaysagaa la hubiyaa nisbada ku jirta intay la eg tahay haddii nisbadu ku fara badato wadannada markaysagaa laga soo saaro yurub oo kale markaysagaa lagama iibin karo sigaarka caynkaasa xaggee loo diraa looma ooyaankaa loo diraa africa oo kale iyagu waa iska cabayaan wax walba waa iska jiidiyan qaadka waxaa laga qaadaa xanuuno badan waa garanaysaan sheekooyinka dhexdeena macruufka ka ahee sheekooyinka yabaalka la yidhaahdo iyo curriga waa waali wax ku saabsan maxaa keensaday qaad baa keensaday dhakhaatiirta marka loo geeyo ruuxa xanuunsanaya maskaxda haddii wax ku saabsan ay tahay nasiixada ugu horraysa iyo talada ugu horraysa dhakhtarku bixinayaa waxay tahay qaadka ha laga joojiyo haddii qaadka uu cuno dawadu waxba uma tarayso dhakhtar kastaa ku odhanaya qaar fara badan baa markii laga joojiyey qaadkii yani markaa caafimaaday maxaa isu raacay waxaa isu raacay yani maadadan sunta ay cunayaan weliba markaysagaa qaadku kii waagii hore maaha ya beledii belaa ku korodhay maxaa ku kordhay laba sunood oo kalaa markaysagaa qaadka hadda jira ee la soo waarido lagu sameeyaa kii waagii hore wuxuu ahaa mid si tabiiciya u baxa oo sunta uu leeyahay mooyaane sunta dabadda kaga timaada aynay jirin laakiin hadda laba sunood oo kale ayaa jiro oo sunna cayayaankaa lagala laaya iyo baalaa yaroo markaa cunaya xasharaadkaa sun kalena waa lagu mudaayo si degdega si ugu baxo yani markaa ayaa loogu mudaa labadaas sunood ayaa markaysaga weliba kusoo kordhay isagoo awalba aafaysnaa dadka qaarkood waxaa dhacday markii la baadhay suntii cayayaanka in beerkiisa laga helay waxaa ka mid a dhakhtar markaysa waxaa dhintay ilaahay ha u naxariisto oo dhakhtar weyn ahaa oo reer burca ahaa ayaa markaysa waxaa wuxuu tegay imaaraadka baalkana waa cuni jiray raximah llah dabeedna marka waxaa la yidhi suntii cayayaanka ayaa ka helay ka helay beerkaaga anaa garanay buu sababta waa iskaga yimi isagoo yurub iyo markaa meelahaas wax loo qalqaalinayo ayuu markii dambe dhintay intaanu dhiman ka hor masjid saamicu ka kacay waa qisa macruuf dadkuu la hadlay wuxuu yidhi bahalka la yidhahdo qaadka waa idinka digayaan beerkayga waxaa laga helay suntii cayayaankaa laga helay meel kalena igama iman qaadka ayaa iga timid waa sunta cayayaanka laga buufiyo war iga dambeeyow qaadka iska ogow adraar badan buu leeyahay dad fara badan buu waaray marka waxa weeye shayga dararkiisu caynkaa yahay shareecada siduu ku yahay xaaraan buu noqonaya soo rasuulku ma odhan sala allahu alay slam laa darra walaa diraar waxaa dhib la yidhahdaa ma banaanu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam marka qofku naftiisa inuu dhibaa uma banaan allah wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum nafihina hadilina buu ilahay yidhi nafihina hadilina sigaarku waxyaalaha u sababa waxaa ka mida wadaystaan waxaa ka mida sarataan kansar baa ka mida waa qaatil batii baa la yidhahdaa waa mid wax dila laakiin siduu wax u dilaa aynay degdeg badnayn oo isla markiiba ruuxa aan markaa ka takhallusayn maadada markaa sigaarka ku jirta haddii inta lasoo qaado nisba mucayana qofka xididka lagaga wado isla markuu dhimanaya baa la yidhi ka war dakhaatiirta qaar mar maraan weydiiyey dadkan markaa qaadka cunayaa maxaa taqdiirka markaa maandooriyuhu muxuu ku dhici waayey isu bedeli waayey waxay yidhahdeen oo daktarkaasi igu jawaabay wakti badan bay fadhiyaan saas aawadeed marba in yar bay cunaan intii hore dheefshiidkay gelaysaa oo way baxaysaa ee isla mar keliya hadduu markaysaga markaa intuu soo qaado uu biyo raacin lahaa oo calosha isugu tegi lahaayeen isla markiiba waa isdoorin lahay waa isbedeli lahay laakiin sida yara u kala soconayaana saacadaha badan uu fadhiyo oo marba in yari markaysaga ay tegayso intaasina dheefshiidka ay raacayso dhiigga ay gelayso oo intii hore markaysaa marba baxayso haddana markaysagaa yani qashinsaar uu samaynayo taasaa markaysagaa ka qayb qaadanayso inaanu markiiba isbedelin almuhim waa la ogsoon yahay inuu waxa weeye markaa xoolaha inuu luminaayo idaacat lmaal baa ku jirta wayakrahu lakum qiila waqaala wa idaacat almaal waxaa ku jira dhibaatooyin badan uma talagelin hadda dhibaatooyinka qaadki yani markaa sigaarku leeyihiin hadda inaan sharxo laakiin masalada tusaalun baan uga jeediy iyagu ka hadalka laga hadlayo waxay u baahan yihiin mar gaara markaysaga in laga hadlay u baahan yihiin waayo waa dhibaato ummadda haysata aad iyo aadna ugu faaftay marka waxa